bismillahi alxamdulilahi thanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam rabbi calimnaa minhu ma jahilnaa wadakirnaa minhu ma nasina waa dersigii labaatan iyo lixaad kitaabka alyaquut nafiis waxaan kusoo jirnay kitaab lbayci asharika baabu sharika bay ka dhigantay haadaa kani baabu sharikati sharikadda baabkeedu waa waxyaalaha aada loogu baahan yahay shirgoobid weeye waxaan shirgado jira sharika marka dadka inta badan qofba qof unbuu wax shirgo kula yahay kuwa ganacsi shirga ku ah kuwa beera shirga ku ah kuwa siyaalo kale shirga ku ah sharikaddu marka mar qasad baa loo asaasaa ujeed iyo hadaf baa laga leeyahay marna waxaan shirgada lagu yahay waa iska timid see iskaga timid xoole shirgo lagu yahay oo aan dadku intay awal isku darsadeen inay ku shirgoobaan aysan ku heshiin weye haddana shirgaa lagu yahay xoolaha maxay noqon karaan qof baa dhintay xoolow ka dhintay dadka oo ka dhintay oo xoolaha dhaxli lahaa xoolaha inay shirkad ku yihiin waxay qasad iskugu darsadeenoo ujeeddo ay ka lahaayeen ma aha dhimashada unbaa keentay xoolahana waa ka dhexeeyaan asharika in raada saa loo hoosigo shiinkana la kordhigo iyo shirga in la dhaho shirgad shirg shirka iyo sharika labadaba waa jiraan xadiid baa odhanaya horta aayad baa waxay odhanaysaa waina kahiira min alkhuladaai layabagii bacduhum calaa bacdi in badan oo dadka wax isku darsadaya qaarkood qaarka kale ku xadgudbaan u fiirso in badanoo kuwa wax isku darsaday qaarkood qaarka kale ku xadgudbaan oo ku dulqooqaan oo ku kibraan oo xadgudub ku sameeyaan xadiid baa wuxuu odhanayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laga wariyey ilaahay wuxuu yidhi waa xadiid qudsi ana thaalithu thaalithu sharikayni labada shirgada ka dhaxayso kan saddexda ku abaanaha maa lam yakun axaduhumaa saaxibahu inta usan midkood saaxiibka khayaanin shirgadaas labada ay ka dhaxayso intaan midkood kan kala khayaanin ilaahay baa macooda ah faidaa khaana axaduhumaa saaxibah midkood markuu saaxiibkii khayaano kharajtu min baynihima dhexdooda iskaga baxay shirgadaas waa u dhamaatay ama ha kacdo ama ha burbudho ama ha gubato ama ha barako weyday waa waa laga dhex baxa kaalmihii ilaahay nasriga ilaahay heli mayso marka waa xadiisu qudsiga xadiisu qudsiga iyo qur'aanka farqi baa u dhexeeya xadiisu qudsiga xag rabbi buu ka yimid qur'aankuna xag rabbi buu ka yimid misna farqi baa u dhexeeya xadiisu qudsigu waxa weeyaan waxa uu nebi maxamed ka warinayo rabbigiis nabigeenaa warinaya alayh salatu salaam weliba macnaa lagu warinaya marka xadiisu qudsiga iyo qur'aanku ilaa toban arrimood bay ku kala duwan yihin qur'aanka qof junuba waa ka xaaraan gabar xaa'idaa waa ka xaaraan mid nifaas qabta waa ka xaaraan inay akhriyaan macnaha xadiisu qudsiga laakiin waa akhrin karaan dhammaantood xadiisu qudsigu mucjiz maaha laakiin qur-aanku waa mucjiz mucjiza weye mucjiz weeye xadiisu qudsigu aayaad ma leh laakiin qur-aanku aayadow leeyahy xadiisu qudsiga in la akriyo layskuma adoonsano ha la akriyo sida qur-aanka ha la akriyo loo yiri lama dhihin laakiin qur-aanka waa laysku adoonsada qur-aanka ha la akriyaa layiri waaya axaadiisa qudsiga kuwa ugu waaweyn badan waxaa ka mid ah xadiidka afar iyo labaatanaad ee kitaabka arbaciinka ku yaala arbaciin imaamu nawowi xadiidka afar iyo labaatanaad soo saar ama arag abudar alkhifaari baa laga warinaya baa warinaya yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii addoommadaydiiyo dulmiga nafteedaan ka xarimay wajacaltuu baynakum muxaramaa dhexdiinnan xaaraan baan ka yeelay falaa tadaalamuu hays dulmiyinnina axaadiiska waa xadiis dheer intaasaa ka mid ahayd axaadiisa ugu waaweyn axaadiis qusigu ka mid yihi marka asharikatu luqatan xagga luqada alikhtilaadu ikhtilaad iyo isku da- darsan weeyaan wa sharcan xagga sharcigana caqdun waa caqdi oo yaqtadii keenaya hubuutalxaqi xaq sugnaantiis xaq baa sugnaanaya fii shayin shay dhexdiis buu ku sugnaana lithnayni laboona u sugnaanaya faaksare ka badan laba qof iyo ka badan baa shirgoobi kara weliba calaa jihati shuyuuci shaac shuyuucnimo shuyuuc waxa weeye ku sii daysnaan waxaan een, shirkadana naga dhexaysa anu kanaa gaar u leedahay adna kanaa gaar u leedaha maaha calaa jihati shuyuuc waa wax ku shaacsan shay kasta kiish kasoo yaalla waa ka wada dhexeeya xabad kasoo kiniiniyoo taal waa ka wada dhexaysaa xabad kasoo bundadoo taal waa ka wada dhexaysaa xabad kasoo sibiroo taal waa ka wada dhexaysaa waa calaa jihati shuyuuc waxoo dhan baa ku ku shaacsanta qof gaar wax ugu sumadan yihiin ma jidho wakaasa marka meesha laba xoolaad waa in laisku darsaday ka badan labada xooloodoo laisku daray waa in la yaqaan qofba intuu keenay dee xoolihiina waa in laisku dhex daro dayib hadhowna nin kastaaba qofka kale waa inuu u ogolaado inuu yaa ku tasarufo waxaana ka dhexeeya ku- ku tasaruf waa gadi ka dhaa waa soo gadi ka dhaa waa ka shaqayn ka dhaa waa deymin ka dhaa waa wadi ka dhaa wakaa ribixa iyo khasaaradu waa inay hadhow noqoto calaa qadrilmaali xooluhu intay isku joogeen laba xooloodoo isleeg baa laisku dara kun iyo kun soo maa khasaaraa yimid waa u kal- loo kala baraya xoolahooda isleekaa een, ama kun baa la faa'iiday laba kun baa laisku dara kun baa la faa'iiday waa loo kala barayaa shan iyo shan haddii xooluhu een, k- labadoodu kala badnaan nina laba kun buu keena nina kun buu keena shirkadu saasay ahayd, saddex meelood labaa nin leeyahay midna meel buu leeyahay soo maa khasaarihii yimaada waa sidoo kale saddex meelood labo kii xoolaha labada meelood lahaa kan kalena meel faa'iidaduna waa sidoo kale saddex meelood laba kii lahaa wuxuu qaadanaya laba meelood faa'iidada saddex meelood labuu qaadanaya meelna kii kala qaadanaya laakiin shirkadaha hadda kuwa badan ba hadda maanta saa ku shaqaysan waaye marka sharikaadku dee waa noocyo aad baa culimmada shaaficiyaduna sharikaadka u adkeeyaan culimmada kale waa kaga daran yihin aad bay axkaam adag bay u sameeyeen afar shirkadood sharikatul waxa weeyaan shirkad la yidhaha sharikatul abdaan shirkad baa la dhahaa lama ogola sharikatul wujuuh shirkad baa la yidhaahdaa lama ogola sharikatul cinaan mida canaanka iyana lama ogola sharikatul qiraad af- noocyadan oo dhan lama ogola waaye ayib marka kitaabkan hadda wuxuu ka hadlayaa nin baa laba qof baa damca inay shirkad sameeyaan mid xoolihiibuu keena kii kalena waa qof weji leh wuxuu kaas wejiga laa magaciisa shirkadda ku socotaa meeshaa laga yaqaan weji buu leeyahay waa macruuf oo kan xoolaha leh maa shirkadda lagu qoro qaanuunka dowladda ama waddankaa u degsan baan u ogolayn haddii doona waxay dhahayaan qofaan waddanka u dhalan een, kama noqon karo ganacsi aduu qaanuun qodob baa diidan aan u ogolaanayn waaye kan kalena waa loo ogolaanaya wejiga leh horta xugun sharciya wuxuu yidhi oo halkaas cad ma haya buu yidhi sheekha kitaabka qoray laakiin xalaal miiradku marna ma qarsoona xalaal miiradku wixii wax ku jirjiraan in la iska daayo weye arkaanu sharikati sharikadda arkaanteedii arkaanu sharikati khamsatun waa shan caaqidaani laba wax caqdinaya iyo wa maalaani laba maal iyo wasiiqatun iyo siiqu intaa weeyaan caaqidaan waa maxay labada caaqido waxaa caqdinaya shirkadda is- ku heshiinaya inay shirkad noqdaan waa caaqidaan iyo wa maalaani laba xoolo mid mid kasta xoolo keenay iyo wasiiqatun siiqo intaa weeyaan siiqa in meeshii lagu lagu siiqadii la qoro waaya saasaa arrinta ku soconaysa ayib shuruud baa la gelayaa marka shuru- shardu caaqiday sharikati sharikadda labada caqdiyey oo ku heshiiyey hadday ka badan yihiinna waa la mid shuruudooda ama shardigooda waa iska shuruud shardu caaqiday sharikati sharikadda labada caqdiyey shardigoodu ahliyatu tawkiili wey ya iyo watawakuli la- inay labada ehel u yihiin wakiiloobid ya iyo wakiilashu waa inay ehel u yihiin ahliyatu tawkiili iyo watawakuli tawkiil iyo tawakul waxa weeyaan qof kastoo labadooda ka mid ah waa inuu wax wakiilan karo isna wakiil noqon karo inuu wax wakiilan karo wakiilna noqon karo ahliyatu tawkiili iyo watawakuli wakiiloobid waayo wakiilasho iyo wakiiloobid waase inta in tasarafaa labadooda hadday tasarufayaan waayo in tasarafa ilaa mid kastaaba waa wakiil kan kale wakiilkaya waayo mid kastaa waa wakiil wakiilun weeye wa muwakil leh wakiilna waaya muwakilna waaya marka qof kastaaba in la wakiilan karo isna wax wakiilan karo wa wa- wa idan haddii kale oo aan labaduba tasarufayn fatawakulu wakiiloobid du- fi tas- fi lmutasarifi bicad midka tasarufaya fatawakulu wakiiloobid iyo wakiil noqoshadu fi lmutasarifi kan shaqaynaya oo tasarufaya baa shardigaa loo xiraya watawkiilu tawkiilka wax wakaalashaduna faqad keliya fii kayrihi keyrkiis bay ahaatay kaana shaqaynayn waxba wakiilanaya kan kalena waa la wakiishay wa- wakiilna waa noqday watawkiilu tawkiilku faqad fii kayrihi buu ahaaday tawkiil waa wakaalasho marka qofkan sidaa ehel u ahayn dee ma suuroobayso ahliyatu tawkiil la meesha shaqaa la qabanayaa tasaruf baa imaanaya shaqaduna waxay u baahan tahay cid ehel u ah haddaan ehelnimadii meesha joogin tasarufkii baana saxayn waaye ahliyatu tawkiili watawakuli hadday wada shaqaynayaan haddii kale tawakulka waxaa laga rabaa mu- mutasarifka kan tasarufaya tawkiilkuna fii kayrihi buu ahaad waayo xataa qof in dhalaba hadduu doon wax ku wakiilanaya marka adaan ku wakiisha dhahaya ayib marka dadka indhaha la maaha inay dad iska eberkoodaa yihiin indhahun baysan wax uga jeedine kuwa maskax badan baa jira kuwii maskaxda badnaa waxaa ka mid ah mid indhala oo hameen iska soconaya baa mid mid kalaa la kulma indhaqaba kan indhala iftiin buu baxsanayaa faynuus buu ama toosh waxbuu saa u ifsanayaa waana indhala'ya markaasuu ku yidhi war maxay tahay hadda iftiinkan aad wadatid adoo indhala aan waxba u jeedin muxuu kuu tarayaa meeshuu kuu ifiyeyba maba arkaysidi kii indhoolkaadaa jawaab laga rabaa marka lianlaa yasdumanii acmaa inuusan ihardin baan u ifsanayaaba yidhi mid indhala acmaa basiiratin ah mid xagga qalbiga ka indhala oo mithlaka adoo kale ah adoo kale oo qofka mano indhana waa indhahan waa basar kuwana waa basiiro waa qalbiga maogta mid qalbi qalbi la-aan hayso iska ordaya inuusan na derderin baa iftiinka sidaas ula baxnay bay yidhi say nooga leexdaan saa u hadlaysaan ujeedaayo xaaladaad caadi maha leeyahy macnaha waaya fainaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluub lati fi sudur ayib nin kaloo indhala oo dad cashar siinaya amaba la hadlayo oo wax- masaa'il kala hadlaya baa jiray markaasuu wuxuu yidhi ilaahay nicmo qof kama qaado ilaa ciwadkeeda wax ka khayr badan buu beddelkeeda si haddii indhaha laga qaaday wax ka khayr meel kalea ilaahay u gashaan een, khayr kaloo weyn oo ajo badan saa dadkii meesha fadhiya waxaa la yidhi adiga hadda indhihii baa lagaa qaadaye maxaa lagugu bedelo haysataa beddelkeedii maxaa lagu siiyey markaasuu yidhi bicadami ru'yati fuqalaa'i min amhaalik kuwa fuqaladaayoo adoo kala ah yaa inaan arag yaa oo indhahayagu qaban oo dadka qiimaha lahayn ah waaye ayib marka qofka indhaha le qof shirkad waa la noqon karaa lakin isagii baan shaqaynayn mogta shuruudu maalay sharikati sharikada labadeeda maal shuruudeeda shuruudu maal- maalay sharikati sharikada labadeeda maal shuruudeedu arbacatu waa afar itifaaquhumaa labada maal iswaafaqooda jinsan xagga jinsiga lacag iyo lacag oo kale wa sifatan xagga sifada waayahay isku tilmaam waa inay yihiin ayib iyo waktilaaduhumaa in laysku daro hadda laba shay oo kale nooca laysku daro lacag iyo galley baan ku shirgoona waaba iska kala muuqdaan iskuma waa dhex darsamayaane iyo in laysku daro labadii xoolood lisaa layskugu dhex yaasho inta aan caqdigu dhicin lama kala sooci kara marka kana anuu lahaa qof dhahaya ma leh iyo wal idnu ogolaansha iyo idnid fi tasarufi tasarufidda fiihimaa labada maalba liman yatasarafu qofka ku shaqaynaya ku tasarufaya waa in loo idno oo loo ogolaado waxaygi waana kugu darsaday mana taaban kadhid ma shaqaynayso wa kownu ribxi wal khusraani ribix waa faa'iido iyo khus- khasaaraduna ahaanshaheeda shardiya calaa qadrihimaa labada maal qadarkooda labada maal intay isku joogeen baa khasaarada iyo faa'iidada hadhow loo qaybsanayaa si kale lama dhahayo si kale waa inaan la shardin haddii labada nin xataa shaqada isku si u hayaan ama midna waa shaqeeyaa midna ma shaqeeyo la dhihi mayo kii shaqaynaya xoolaha ha loo badshee waxa weeyaan faa'iidada iyo khasaaradu waa isku si waa masale adag masaladani mid baa ka shaqaynaya shirkadii midna kama shaqaynayo xoolahoodii unbaa la fiirinaya dayib hadday si kale shardiyaan xoolihii oo isla eg baa waxaa la yidhi mid khasaaraha ha loo basho ama mid faa'iidada ha loo basho waayo ama xoolihii oo kala badan baa waxaa la leeyahay ee, khasaarada si siman baan u qaybsananaa xoolihiin waa kala badan yihiin caqdiga waa fasahaad mid kasta midka kale marka ujrato camal buu ugu noqonaya shaqaday soo qabteenna waa waa jidha ilaa idan baa la hayey calaa qadrihima shuruudu siiqati siiqati sharikati shirkadda siiqadeeda shuruudeedi weeye midaanina taas baa laga hadlayaa marka horta halkan hade masaaishu waa masaa'il wada muhiim ah culimmadu waxay leeyihiin in badan oo ka mid a qofka shaqaalaha shirkadda ka ah loo khasisimayo oo la siinmayo boqolkiiba intaasaa leedahay codda ay sameeyaan maaragta boqolkiiba shan boqolkiiba toban qofkaanaa loo jarayaa la dhihi maayo ama mushaarkiisii faa'iidadii laga siin mayo muqaabilul asax baa laakiin ogolaanaya madaahib kaloo ogolaanayana waa jiraan waana hadda sida adduunka lagu shaqaysto ilaa qofkaani shirkaddii waa u safrayaa waxbuu qorayaa kombyutarkii waa u fadhiyaa waa suuqu geynaya waxyaalahu ku dhex jiraa maogta gaara ma la siin karaa mise lama siin karo wey warku shuruudu si- siiqati sharikati shardu siiqati sharikati an tushcira siiqadu waa inay ogeysiiso oo dareensiinayso bil idni ogolaansho iyo fasixid fi tasarufi tasarufka liman yatasarafu qofka tasarufaya in loo ogolaaday waxaan inuu ku shaqeeyo siiqo iyo dhawaq laga fahmi karo waa in meesha la keeno waa in la keeno waaye in lagu shaqayn kara waa in la keeno ayib taasna halkaasaa la dhig waa soo haray masaaid masaaishan sharikaadka la xiriira kulligood waa masaa'il wada muhiima xoolaha la isku darsanayo dee waxna waa mutaqawa waxna waa waxyaala iska mitliyaad ah iyadana waa laga hadlaya waxyaalaha mutaqawamka waxaa la sameeyaa mathalan wixii lacaga iyo waxaasba maaha waa badeecadaasoo kale badeecada ninkan wata barkeed iyo kan badeecada wata barkeed baa la ysku gadayaa barun ka mid ah kaasoo leeyahay tasarufkiina waa ku idin bes meeshii baa hawsha ka soconaysa qabdigii iyo wax kastaa lagu dhammaynaya alwakaalatu waxa wakaalashada la yidhahdo suuratu sharikati maya suuratu sharikati waxa weeye an yaatiya zaydun zayd inuu la yimaado bimiati dinaarin boqol dinaar wa camrun camarna waa inuu la yimaado bimilihaa boqol kale uma yakhlidaa labadooda isku daraan dhexda lasku laysku marsho ya beerka laysku dhigo laysku dhex gesho uma yaquulaa ay dhahaan ishtaraknaa waa shirgownay wa aadinnaa waana idanay fi tasarufi in lagu shaqeeyo wataas in lagu tasarufana waa ogolaanay saasay dhahaya alwakaala alwakaalatu luqatan atafwiidu weeye bandhig wasilaaxan xagga istilaaxana tafwiidu shaksin shaksi bandhigidiis weeye maa shay lahu oo isaga u ahaaday ficluhu felidiis qofku wuxuu felidiisu u bannaan tahay oo mimaa kii ay aqbalu niyaabata naa'ib noqosho aqbalaya wax cid inaa u dirsatay aqbalaya wax ah oo adiguna aa samayn kadhay buu wuxuu u bandhigayaa ilaa gayrihi isaga cid aan ahayn bisiiqatin maca siiqatin siiqana lala qabo siiqana waa ku dhawaaqaya wax adigu aad samayn kadhid hee cid inaa u dirsatidna aqbali karo niyaabo cidin wakiilkaaga noqon kadho weeyaan cid baa loo dhiibayaa marka loo wakiilanayaa siiqadiina waa lagu dhawaaqayaa laakiin laa liyafcalahu kaasi inuu sameeyo maha bacda mowtikani intuu dhintay ka bacdi haddaa taasi baab kale gelaysaa baabul isaa bay gelaysaa ya baabul isaa'i bay gelaysaa oo dardaaran bay noqonaysaa waxaas ee waxa weeyaan bacdalmowd wax ku xiran ma aha wakaalaha ka saarin arrinta u fiirso meeshaan qof baa wuxuu tafwiid ama bandhig ugu samaynaya wuxuu isagu inuu falo u bannaan tahay oo waxyaalaha niyaabada aqbali kara ah cibaado hadda hadday tahay maanta waxaan kuu wakiishay inaad duhurkii iga soo tukatid dee niyaabo ma aqbali karno suurtagal maaha cibaadada qaar baa aqbalaya xaj iga soo xaji iga soo cumree wixii la mida waa caadi zakadayda xoolaha qayb qaybi kuwaasoo kale waa caadi laakiin kuwa niyaabada aqbalayn cid looma diri karo kuwii niyaabada aqbalaya marka ciduu diray siiqadiina waa la yimid laa liyafcalahu bacdalmowtina maaha bacdalmowt iyo inuu falase uma wakiilan marka maanta wakaalashadu waa wax da- baahi baa ka jira waa loo baahan yahay qof kasta wuxuu rabo ma samayn karo war adaa iga wakiila waxaa qabo war adaa iga wakiila halkaa aad war adaa iga wakiila saa dheh ummadoo dhan shaqadaas hadda ka dhex socoto qof meel kasta ma taagno qofku waaye wax u dirsigan weeye cid wax loo dirsanayo wakaalasho ahaan raggii wanaagsanaa marka ilaahay ta- tala saaran jiray wax la qiyaasi kara maaha arrimaha laga hayo iyo xikmadaha laga hayo hal mida haddii laga soo qaada ba yidhi nin la dhihi jiray xaatimul asami xaatim ninkii deeqsiga ahaa waaye alasami baa la iska dhihi jir mana dhagala-ayn dhagoolka ahaa ragga risaalada qushayriyada looga sheekeeyey buu ku jiraa mana dhagala-ayn dhagoolkiina waa loo yaqaan akhlaaqdiisa wanaaggeesa baa ku keentay dhagool in loo baxsho magacan wuxuu uga yimid akhlaaq wanaaggiisa arrin ka dhacday oo arrin uu sameeyey baa dadku inuu dhagala yahay moode mana dhagala-ayn habeenkii ninkaas reerka xaaskiisa loo soo gelbiyey arooskii reerkiisii xaaskiisana u soo galay habeenkii koowaad baa xaaskiisii waxaa ka fakaday xuun baa ka fakaday riix baa ka fakatay laba qof oo isku cusubna waa ahaayeen marka gabadhii maadaama ay xishoto eh, yaxyaxaday wax dhagalaabuu iska dhiga inuusan maqaloo kale buu iska soo qaado labaatan sano ilaa hadduu hadhowti maalinta dambe isagoo wax maqlaya la arko waxaa soo baxaysa inuu awalna wixii maqlayay labaatan sano buu ku noolaa isagoo wax maqlaya dadku haystaan inuu dhagala yahay isaguna akhlaaq wanaag iyo dabeecad wanaag yaa iyo inaan qofna ceebtiisa la dabagelin buu arrinta u sameeyey labaatan sana kabacdi xaaskiisii markay isaga ka hor dhimatay baa maalintii dambe waxaa la arkay isagoo wax maqlaya saa waa lala yaabay war maxaa kugu dhacay war see maqalka yaa xaggee kaaga yimi war xaggee tagtay waa ku celceliyeen waa dhibeen say u weydiinayeen markaasuu qisadii u sheegay ilaa markaas waa la kala dhintay layskuma noolo marka xaatimul asami baa loo baxshay marka tawakulkiisi waxaa ka mid ah reer badan buu lahaa caruur badan buu lahaa xajkuu iska jeclaaday reerkii caruurtiiba u yeeray wuxuu ku yidhi ma ii ogolaan ka dhahan inaan xajka aado waxay dhaheen kuuma ogolaan karno maxaa yeele annaga adaa biilka noo keena danaha yaga adaa u shaqeeya hadgee baanu aadaynaa haddii aad tagto gabar yaroo caruurtii ka mid ah waxay tiri war maxaa ugu ogolaan weydeen hadduu gurigii ilaahay u- u cishqiyey innagana ilaahay baan cuskanaynaa isagaana arsaaqaye u ogolaada iska daaye isagu waa sidoo ahaayo wixii ilaahay noogu soo dhiibay iyo biilka noloku soo dhiibo noo keeni jire dee ilaahay usoo dhiibi jiraan haysanaaye iska daaye bay tiri dadkii hadalkeedii bay la yaabeen waa loo ogolaaday iska safar baa la yidhi markuu tegey reerihii waxaa qabtay gaajo iyo ciriiri Eh, markaas gabadhi yartaad la dagaaleen ilaa adaa u ogolaaday adaa yidhi ha iska tago waxaan dhib iyo gaajo ah adaa sabab u ah markaasay labada gacnood kor u taagtay ilaahay bay gargaar weydiisatay yaa rabbi bay tiri anta alwakiil anta wakiiluna fi dunya walaakhira ilaah adaa noo wakiila way iska oyday way iska ducaysatay way iska allabarida goor sidii lagu jiraa waddadii waxa iska soo maray iyo- calaa dariiqi sadafaa la yidhaha iska maarata iswaafaqidun qadar un nin waxaa waddada iska soo maray awalna aan ballan lala lahayn madaxdii waddanka mid ka mid a oo waddadan ugaar buur madaxdu waxay meelaha ku baxbaxaan oo iska circirsadaan sagaarooyinka ay iska jecel yihiin oo iska orordaan oo ugaara iyo wax iska doondoontaan ugaar buu rabay inuu iska ugaarsado wuu oomay marka ilaa gurigiisa madax ma joogay aad buu u oomaya reerkaanu ku soo leexday reer xaatim isagii waa maqan yahay xaatim albaabku garaaca war waayo war waa shaqaalihii madaxda nin ka mid a shaqaalaha la socda mogta shaqaalaha meesha u garaacayo kan madaxda meesha ma garaaco amiirkii baa meesha maraya buu yidhi biyo wa- cabow rabaa aad buu u omeye xaaskii xaatimkii tegey oo xajka aaday koob nadiifay udgoon tay soo qaado biyo kusoo shubtay bay sis biyo qabow oo haraadka kaga ba'ay ba cab waa dhergi ilaa maxaa yeele aad buu u oomanaa marka oomantaa biyaha aad ugu baahanta markuu cabay buu yidhi gurigan waa reerkee saa la yidhi waa gurigii ninkii fiicnaayoo saalix ahaayoo xaatimul asam la dhihi jiray isagiina xajkou jiraa caruurtiina isagoo aan biil uga tegin buu iska tegi wax ku filan maha ugama tegin markaasuu wuxuu damcay ninka amiirkaa meesha maraya inuu reerkan karaameeyo marka xoolama wata marakan waa ninkaas ka ugaarsanaya kiishadii buu iska furay in shaqaalihii la socdo dhan wuxuu yidhi kiishadaha fura waxaa la dhexda lagu xirto oo lacagta lagu hirto boorsooyin yaryar halkan meelah baa lagu daasi waxay dhaheen kiisadahan lacag kuma jidhee inaanan halmaaminoo soo noqonaan rabnaa waan idiin soo noqon doonaa hadhow baa een, ay s- soo noqdeen kiishadihii inay ka gateen oo kale ay ka dhigeen waxaanoo kaloo lacaga bay reerkii siiyeen oo tiraday ka badatay qofka ilaahay isku xira waa cajaa'ib xaatim maxaa ku dhacay isaga hadduu tegey safar buu raacay xajka u socda dhexda markuu maraya wuxuu is yidhi alla reerkaadii iyo carruurtii biyo la'aan baa uga soo tagtay waa walbahaari markaad soo noqoteen hadhow intaanoo deyno lagu leeyahay imaan doontaa xaggee ka bixinaysaa markaasuu isna yidhi ilaahay waa adaan arrinta kuu bandhiga safarkii soo u socday safarkii ninkii madaxda ka ahaa xujeedaas baa xanuunsaday xanuun daran markaasaa waxa la yidhi takhtar daaweeye iyo daawaha loo raaso saa mid baa wuxuu yidhi war hoy nin waxaa nala socdo wanaagsan oo saalixa oo xaatimul asam la yidhaahdo hadduu u duceeyo ninkaas waa nin ilaahay aqbalayo ninkii baa loo yimid xaatima waaye waxaa la yidhi nakeen ma- kii madaxda ahaa baa loo gey ilaahay buu u beriyey caafimaad buu weydiiyey ilaahay baa ducada kaa aqbalay isla markiibu biskooday saa kii madaxdaas ahaa sh- een, xajka watay waxaanoo kale xoolahay tiro ka badan oo xaatimna sii ilaa waa biskooday labadiiba ma ujeedaa tawakulkii reerkii iyo gabadhii yartahay qoladii laga yimid barwaaqay heleen ninkaana isna sidoo kale waa arrin cajaa'iba marka marka sidaa weeyaan arkaanu lwakaala alwakaalatu luqatan waa soo marnay taa soo maaha arkaanu lwakaalati arbacatun wey muwakilun mid wax wakaalanaya iyo wawakiilun mid la wakaashay iyo wa muwakkalun fiihi dhexdiisa kan la isku wakiishay shayga la isku wakiishay muwakkalun fiihi baa la dhahaa shayga lagu diray wey iyo wasiiqatun siiqadii mid kasta waa kana marka waa la dhex gelaya shardul muwakkili kan muwakilkaa wax wakaalanaya shardigiisu sixatu mubaasharatihi la baashiridiisa asixideeda weeye almuwakkala fiihi shayga uu cid wa- u wakiilanayo isaguna waa inuu la baashiri karo cidda waxaa leedahay hebel adaa iga wakiila adna waa inaad samayn kadib waxa inaad samaysay ay kuu banaanta waa inaad waa inaad samayn kadha adugu markaasaa cid u wakiilan kadha shardigaa unbay leedahay waaye muwakkil kaafkaa la hoos dhigaa tan dambana muwakkalun baa la dhahaa muwakkalun fiihi shuruudul wakiili midka wakiilka shuruuddiisina waata shuruudul wakiili ithnaani weeyaan sixatu mu- kan la wakiishay weeye sixatu mubaasharatihi la baashiridiisa asixideeda atasarufa tasarufka uu la baashiro shaqada loo diray tasarufka alma'duuna fiihi loo idnay linafsihi naftiisa uu la baashiro isagu qaban karo iyo wa tacyiinuhu cayinidiis waaye labadaasaa loo baahan yahay watacyiinu waa maxay inuu cayino waaye shayga in loo cayino midkiin baan wakiisha lama rabo ee adaan ku wakiisha waa in la yihahdo qofkan la cayino markaasuu shaqayn karaa intiina midkood ha qabto hawsha mid waa in loo diro waaye laakiin qofku wuxuusan aqoon haddii loo wakiisho waxay ka dhigan tahay dee cid taqaana kaalmayso inta badan halkan kaalayan shirkaddan gaarigan kaxeeyo arigii soo rar la dhoofinaya haddii la dhaho waa la garan karaa qofkani keligiis inuusan arigii wa- takor u qaado gaarigii saari karin celcelin karin wada qaban karin dee waxa weeye hawshii ciddii la qaban lahayd oo dhan buu raadsanaya ilaa wuxuu kuma filnay shardul muwakkali fiihi shayga dhexdiisa la isku wakiishay wey shardigiisu shuruuddiisu shuruudul muwakkali fiihi halaathatu waa saddex waa shaygii la isku wakiishay fiihi baa la socota an yamlikahu waa inuu shayga milkisan yahay almuwakilu ninka muwakilka ah oo wax wakiilanaya waxaa leedahayba cid u dirsan ka dhaa shayga waa in adigu leedahay waan yakuuna qaabilan waa inuu yahay mid aqbalaya liniyaabati naaib noqosho waa inuu aqbalayo hadduusan niyaabo aqbalayn mada waxaan niyaabo aqbalayn mada kaale iga tuka iyo kaale iga soon iyo maanta waa iska daalanahay kaalay dhaar baa laigu leeyahay adigu ii soo dhaara iyo kaalay eh, markhaanti baan ahay adigu soo markhaanti fur iyo ma shaqaynayso markhaanti calaa markhaanti iyada waa baab kale naa'ib baa layidhaha wakiil maaha qofka dhintay iyo qofkaan xajin karin waa laga xajinayaa waa qof bay wakiilanayaan dhib male wa an yakuuna macluuman shaygu waa inuu yahay mid la yaqaan walow liwajhin hal qaabba allaha ka dhigay macluum waa inuu yahay waaye hal dhinac ba ha laga yaqaan hadduu dhaho shantaydi guri mid ka mid aan kuu wakiishay inaad soo gedid dee shantan fiillo tee la gadayaa sax maaha shayga waa in la yaqaan qofka loo diray daartaydii heblaaye oo halkaa ku taallaan kuu dirsaday wey taasaa sax wuxuu yidhi shuruudu siiqati lwakaalati wakaalada siiqadeeda shuruudeedii baa halkaana laga hadlaya shuruudu siiqati lwakaalati halaaatun weeye lafdun lafdi min almuwakili kan wax wakaalanaya ka ahaatay aw ilwakiili kan la wakiishay ka ahaatay lafdigaasoo yushciru dareensiinaya biridaa raalli ahaansho waa inuu raalli ka yahay waxaa kaloo shardiya wacadamu raddi celin iyo diidid la-aanteed min alaakhari kan kale war waxaasan kuu wakiisha kaama yeelin hadduu dhaho wakaalo ma taal meesha waa inuusan radin iyo wacadamu tacliiqi tacliiq la-aanti waa inaan wax lagu xirin tacliiq haddii meeshii la keeno bisha ramadaan markay timaadaan kuu wakiishay zakada inaa ii qayb qaybisid ma ma dha- ma- ma jiro bil ramadaan bay ku xiranta tacliiq baa meesha yaal suuratulwakaalati wakaalada suuradeeda iyo qaabkeeda suuratulwakaalati an yaquula zaydun zayd waa inuu ku yidhaahdo licamrin camar wakaltuka waxaan kuu wakaashay anigu adiga fii bayci daari daarteeda soo gadideeda warkaa waa dhammaaday fa yaquula camrun camarna dhaho markaas qabiltu waa aqbalay aw yaskuta ama waa inuu aamuso waa aqbalay inuu dhaho shardi maaha war waxaase waxaasa niyo kuu wakiisho hadduu aamuso waa aqbalay bay ka dhigantay hadduu afka ka yidhahdo waa aqbalayna waaba aqbalayba war caddaaday wey saas hawshii kuwa dhammaatayba والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب